barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha august waa afar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysata goobaha caafimaadka ee daryeelka hooyada iyo dhallaanka oo ka warbixinaya duruufaha adag ee ay ku sugan yihiin hooyooyinka ku umulaa dhulka ka fog magaalooyinka qof bayshana ama hooyo dhashay caawa labadii habeenimo xalay baa waxaa maqalnaa sideedda subaxnimo ama sagaalka subaxnimo ma haysano wax aan ku doonno hooyadaasi haddaannu ilaa looya caddi gaadhsiinsan idhaahno waxaan ku gaadhsiin karnaa haba yaraatee ma jirto midda kale dhulka ilaa digrii u gaadhaa kulaylku dawooyinku way isbedelaan dhulka waxaa ka dhaca aasuu far badan baa ka dhaca xataa waddadii aad maanta martay waxba dhici karta inaad beri ka halowdaa dhici karta sidoo kale warbixinnada aan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyarada ka ganacsada gaadiidka bajaajta loo yaqaano ee ku soo badanaya magaalada laascaanood qayb baa waxay kuleeyihin war waxaan naf ma laha oo iskaga teganaa qayb waa ku degeen waxay kuleeyihin war alxamdulilah waa kala soo baxnaa beriiska iyaga iyo ma garanaysaa dee masaariifta iyada waa noogu filan tahay waa jiraan anigu laakiinse alxamdulilah wixii ilaa iga siiyo alxamdulilah baan dhahaa saa isaga joogay baan waxaan baa idhi bajaaj baan u baahnay bajaaj lay soo biya haye baa lagu yidhi waa lay soo gaday waa naqaanaa baan idhi been baa lay run baa layga mooday anna isla markiiba waa la qabsay alxamdulilah aroortii baa ku shaqa tegaa
dhinaca heesahana barnaamijka waxaan idinku haynaa
codkaasna goordho ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba way noo soo socdaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
dadka ku nool caasimadda dalka britain ee london ayaa saaka ku waabariistay iyadoo ay magaalada buuxaan ciidamo boolis ah oo aad u hubaysan kadib markii uu nin toorey ku dilay haweeney islamarkaana uu dhaawacay shan kale taas oo boolisku ay sheegeen inay ahayd tallaabo argagixiso go-aanka ciidamada hubaysan loo geeyey suuqyada london ayaa ah mid loogu talagalay in kalsooni loo abuuro shacabka britain maadaama ciidamada booliska ah booliska caadiga ah aan loo ogolayn in ay hub qaataan iyada oo ay soo kordhiyaan codbixiyaasha aan niyadda badan u haynin labada murashax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga dalkan maraykanka ayaa xilligan waxaa muuqanaya in xisbiyada kale ee ka jira dalkan maraykanku in ay samaynayaan bandhigyo ay isku iibinayaan madaxweynihii ugu horreeyey ee ka taliya dalkan maraykanka ee aan ahayn ama ugu dambeeyey ee aan ahayn dimuqraadi ama jamhuuri waxa uu dalkan xukumayey sanadkii kun sideed boqol iyo saddex iyo kontonkii hase ahaatee doorasho kasta waxaa ka qayb gala murashaxiin ka socda xisbiyada kale laakiin tiro yar ayaa taageero kooban hesha gary johnson oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga libertarian party iyo ku-xigeenkiisa bill weld ayaa ka soo muuqday laba jeer dood fagaareed uu qabtay telefishinka c n n halka murashaxa madaxweyne ee xisbiga green barty iyo ku-xigeenkeeduna ay heli doonaan fursad taas la mid ah bishan agost toddobiyo tobankeeda
hooyooyinka ku nool dhulka ka baxsan magaalooyinka waaweyn waxa ay la kulmaan duruufo adag xilliyada ay u baahan yihiin adeega caafimaad oo deg dega haddaba waryaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqaysata xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada saylac dhallinyarada ka shaqaysa xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee ku yaalla meelaha tuulooyinka ee ka fog magaalooyinka waaweyn waxay u adeegaan bulshooyin ku nool dhulka miyiga oo ay haysato dhibaatooyin kala duwan haddaba waxaan la kulmay qaar ka mid a dhalintaas oo ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee tuulooyinka jidhi lowyacaddo iyo magaalada saylac oo dhammaan ka tirsan degmada saylac iyagoo oo sharaxaya sida ay u shaqeeyaan iyo kiisaska caafimaad ee ugu adag ee soo mara xarumahaasi caafimaad ee ay ka shaqeeyaan adoo ku bilaabaya magacaaga iyo xarunta aad ka shaqayso bal waxaad ka warantaa xaaladda deegaanadaasi aad ka shaqaysa eed u adeegto dhanka caafimaadka ee xarumaha hooyada iyo dhallaanka ani waxaa la yidhaahdaa daahir yuusuf xaaji bahdoon waxaanan maamulo ka ahay xarunta caafimaadka ee jidhi waxa eriyadaas deegaanka ku dhow wixii maaragtay baahi caafimaad ah goobta ayay bulshadu u yimaadaan dhibahana haystana waxaa ka mid ah ama dad- dadka haysta bulshada waxaa dhacda mar badanka in lagu yidhaahdo meel ama labaatan kiiloomitir u jirta m c h ka ama soddon u jirta ayaa lagu odhanayaa hooyaa ku foolanaysa laba habeen bay foolanaysay saddex habeen bay foolanaysay meeshaasu jid ma laha oo gaari ma tegi karo qof baa ka soo lugaynaya ama kii qabay ama ciddii u dhoweyda waxaa lagu odhanayaa intaasoo habeen bay foolanaysay cid umulisihii lama joogto oo ka dhalin kartaay in ilmihiina dee xaaladdii fooshaa ku adkaataa lagu odhanayaa runtii cimilada waddankaasina waa mid aad u kulul uma lugayn karo gaadhi ma tegi karo dhibaha ugu badan ee ka jira xagga caafimaadka ee eriyada ama nala soo gudboonaada kuwaasaa ka mid a
bal imigana waxaan isagana wareysanayaa maamulaha xarunta caafimaadka ee loo yacdo adoo ku bilaabaya magacaaga bal waxaad ka warantaa een, sida aad ugu adeegtaan bulshadaasi ku nool magaalada lowyacaddo oo ah magaalo xuduudda ku taalla jabuuti iyo udhaxaysa somalilan
bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa laydhaha daahir cabdi maxamuud waxaan ahay maamulaha caafimaadka ee lowyacaddo marka haddii aan lowyacaddo ka hadlo eriyada Lawyaca- horta lowyacaddo waxay waxay xukuntaa markaasi dhul badan oo waxa weeye baabuurta ay dadka ka soo qaadaan dadka xanuunsanaya midda kale hadday tahay ce- caash caddo hadday ceelgadaal tahay hadday waxaas all waxaasoo dhan waxa isku- waxaa laiskugu keenaa lowyacaddo si markaasi wixii aan kari weynana iskaga gudbino oo magaalada jabuuti iskaga gudbino wixii aan awood u helnana halkaa ku daweyno midda kale waxaa inii sheegayaa inay abaara ka dhaceen dhulkaasi muddo ilaa toddoba sannadood abaara ka jiraan abaarahaas oo sababa inay nafaqa darro iyo iyo xanuunno fara badan yimaadaan markaas mar hadday abaara ka dhaceen markaas dadkaasi aa- midda kale waxaa jirta iyadana oon soo dhaafay kuleyl fara badan baa ka dhaca xeebaha taasoo iyaduna markay abaartii iyo kuleylkaasi ay sababayaan in dadku had iyo goor ay liitaan nafaqadarrana u liitaan marka m c h ka wixii noogu yimaada waan daweynaa annagu hadday nafaqadarro tahay iyo haddii ay xanuunno kalaba tahay wixii aan awood u weynena jabuuti baan iskaga gudbinaa marka taasi aawadeed waxaan had iyo goor annagu oo la tacaaldhacnaa amba dadka xanuunadaas ee ay sababayaan abaarahaas faraha badan leh Ee, xarunta caafimaadka ee magaalada seylac Ee, walaal adoo magacaa ku bilaabay bal ka waran xaaladda adag ee aad ku shaqaysaan xaruntiinaasi ee, ku taalla magaalada seylac iyo waxyaabaha idinkala kulmo hooyada iyo dhallaanka iyo dadka kale ee bukaanada ee ama dhallinyartu ka mid tahay ee magaalada seylac ku nool bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa hibo jaamac ismaaciil ahna maamulaha m c h ka saylac horta degmada saylac waa waxay iska tahay meel iska wada xun in aadna ay wadadeedu xun tahay saylac ilaa too ceelgaal annaga ayaa hoos timaadaa midda kale annaga caqabadda noogu weyn ee meesha naga haystaa waxaa tahay bilambalas qof bayshana ama hooyo dhashay caawa labadii habeenimo xalay baa waxaa maqalnaa sideedda subaxnimo ama sagaalka subaxnimo ma haysano wax aan ku doonno amaan hooyadaa ku- ku- xidhaanay aanu ku soo qaadno hooyadaasi meeshaas horta waxaa aadka noogu daran waa bilaa ambalaas hooyadaasi haddaanu ilaa loo yacdi gaadhsiinsan idhaahno waxaan ku gaadhsiin karnaa haba yaraatee ma jirto waa in annagu transportationka iska bixinaa midda kale dhulka ilaa forty three degree wuu gaadhaa kulaylku dawooyinka xataa saddex iyo afartan buu gaadhaa kulaylku dawooyinku way isbedelaan dhulka waxaa ka dhaca aas u far badan baa ka dhaca xataa wadadii aad maanta martay waxba dhici karta inaad beri ka halowdaa dhici karta dhulku waa dhul aad u weyn inaad aragteen bay kolley way wada arkeen laakiin annaga caqabadda noogu daran ay tahay waa bila ambalaas mar walba waxaanu adeegsanaa transportation in anagu isticmaalno ayaanu mar walba isku daynaa
imminka xarumaha een, hooyada iyo dhallaanka ee hoos yimaada een, seylac yaa idin caawiya ee caafimaad ahaan wasaaradda mooyaane yaa kale idin caawiya waxaana caawisaa hay-adda s r c oo la yaqaano bishacas ayaa saboorgaraysa msejada iyo bshska
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada buurama haashim sheekh cumar good oo la kulmay dhalinta ka shaqaysa xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala magaalooyinka ka- ee ku yaala dhulka magaalooyinka ka baxsan
dhallinyarada laascaanooda iyo qaarkood waxay la yimaadeen fikrado ganacsi oo ay ka helaan dhaqaale ay noloshooda ku maareeyaan gaadiidka yaryar ee loo yaqaano baja- bajaajta ayaa ka mid a meelaha ay dhallinyaradu ka shaqeeyaan haddaba wariyaha v o e laascaanood cabdikariin olol ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaasi la kulmay warbixintan ayuuna nooga soo diray dhallinyarada magaalada laascanood ayaa fursado shaqo ka dhigta gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajka qaarkood waxay sheegeen in fursadaha shaqo ay noqonayso mid ay kaga hadhayaan inay tahriibaan halka kuwo kalena ayba u noqotay shaqada koowaad ay ka shaqaystaan iyo warra magacaag baliisha axmed maxamuud jaamac baa la yidhahdaa Ee, bajaaj baan ka shaqaysaa bajaajkan adigu adigu in badan baan ka shaqaysanay adigu hadda laba sano ku dhowaad Een, labada kun iyo shan iyo tobankii baan bilaabay adigu hadeer ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka baan hadeer ku jirno bishan dee adigu tahriibta iyo waxaa waa kaga raysanay alxamdulilah adigu waa kala soo baxnaa dakhliga iyaga nagu filan
marka iga warrana aadna waad u yartay mise jir baa tahayna aniga siddeed iyo toban jir baan ahay bal iga warran shaqadan iyo sidaad u wadda iyo dhallinyaro fara badan oo ku hamiyi jirtay sh- inay tahriibaan shaqo ma u noqotayna haa dee nin walba caqligiisa qayb baa waxay ku leeyihin war waxaan naf ma laha oo iskaga teganaa qayb waa ku degeen waxay ku leeyihin war alxamdulilah waa kala soo baxnaa beriska iyaga iyo ma garanaysaa dee een masaariifta iyada waa noogu filan tahay waa jiraan anigu laakiinse alxamdulilah wixii laiga siiyo alxamdulilah baan dhahaa saan isaga joogay baan waxaan ba idhi "Eh, bajaaj baan u baahanay bajaaj laysoo iibiyey haye baa lagu yidhi waa laysoo gaday waan aqaanaa baan idhi been baa la- run baa layga moodayey anna isla markiiba waa la qabsay alxamdulilah aroortii baa ku shaqa tegaa waa gartay yaa kuu iibiyeyna aabbahay baa iska leh haa dee wuxuu arkay een, markii hore odaygu een, odayga aabbahay horta sideeda marka hore reer- reer miyi weeye ari badan oo arafadii liibsaday baan ku ihi aabe bajaaj baa u baahanay hayey wuu iiga gaday markaa
Een, sidoo kale maxamed waa wiil aad u yar bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed daar ismaaciil waxaan ka mid ahay bajaajyada ka shaqaysa gobolka sool gaar ahaan magaalada lascaanood waxaan ahay wiil aad u daayar marka tahriibtii waan ka raysannay waxaa iminka wadanaa bajaajyado sidaa daraaddeed tahriibtii waan iskaga ilownay waka
bal iga warran maxaad intee jirtaan lix iyo toban lix iyo toban jir baad aa waa gartay yaa iskale baashan aa wadda baasha hooya iskale hooya iibsay
hooyadaa baa kuu gaday haa hooya i gaday waxaan ku haddii kale tahriibi ama bajaajyadii gad sidaa daraaddeed baa loo gaday bajaaj Imisa ku qaadaa hadda qofka kale markaa rabto inaad qaadid aa horta waa laba shaqo mid waa rakaabka afarafat kuna midna waa koorsa la dhaayo qofku marba meeshuu doonaya loola door saddex saddex door qaar baa jira ilaa shan iyo toban door jirta miyig miyig marka laadi tuulooyinka meelaha oo baadiya ma ku aadaa aa baadiyaanku aadna ilaa iyo baashi tukuraqoo kale haraq baa ku tegeysaa aa waa gartay ka hor haddaan baashan laguu gadin ka hor een, waxaad ku tali jirtay inaad adoo sida adiga inaad tahriibto haa aad inaan taariiban doonayay laakiin xagee aadi lahayd daliib iyo meelaha makafeeya meelaha mugafaad ku qabsoo lacag buu kaa rabaaye waxaa aadi lahaa tadaama waan dhiman lahaa mise aantum baa iga bixinay hadda ka hor arrinki ma ka hadhay tahriibta oo oo adiga baasha saaran oo lacag habeenkii soo xaraynaya baligow baasha waa caadi habeenkii laba boqol kuma soo xareynaa shidaalkeeda waa caadi anaa intayada iyo masaarifta yar oon ka helnaa waxbarashadu iyadu waa iska dee qofka waa hobbigiisa marba wuxuu ka helo weeye qofku laakiin mar hadduu darawa noqdo waxbarasho xagga waxbarasho inuu ilaawi doonaa laga yaabaa dhallinyarada ay maqlaysaa maydaawanasa waxaan u sheegayaa in ay taariibka iska daayaan ama ay waxbartaan ama ay bajaajada wadaan ama shaqo kale ay raadsadaan haa
Een, sidoo kale dhallinyarada sida weyn oo la socota kuwa si- ka- ku soo biiraya shaqadani ayaa v o e waxay iga warrameen adoo magacaa ku bilaabaya bal iga warran shaqadan iyo siday dhallinyarada fursado shaqo ugu noqotay iyo waxyaabaha ay kaga badbaadeen dhanka tahriibka iyo dhibaatooyinka bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa leeyahay muuse duban boos waxaan ahay bajaajleyda ka shaqaysa magaalada laascaanood dhallinyaro adigu gaadaysa ilaa afar ilaa laba boqol iyo konton dhallinyaraha baa ka shaqeeya shaqa abuur bay u noqotay waxaa kaloo ay u noqotay waxay kaga badbaadeen tahriibkii inanku markuu yaga waa tahriibaya hooyadii waxay u gadaa bajaaj sidaa daraaddeed markaa saasuu ku nagaadaa ugu shaqaystaa wuu- wuuna sii kordhiyaa shaqada waxaa laga yaabaa dee inuu kuwo badan ku wacyigeliyo markaa oo saaxiibadii ka mid ahaa markay ka waraystaan ay yidhaahdaan warbar ka warran tahriibkii kugu jiray iyo shaqadan marka wuxuu yidhahdaan shaqadana ka wanaagsan tahriibkii oo de magaaladaadi baad joogtaa ka shaqaysanaysaa markaa sidaa daraaddeed waxay u noqotay shaqa abuur waxaana la odhan karaa waa waa halka ugu ugu ballaadhan ee gobolka dhallinyaradu ka shaqayso waxyaabaha caqabadaha dhallinyarada aadka u yaryar ay la kulmaan maadaama adigu aad ka mid tahay dadka een, guddoomiyeyaasha u ah bal iga warran caqabadaha waxaa ka mid a magaaladu ma taraafig ma jiro waxa weeye qofkiina een, sharcigii wadamarista ma garanayo magaaladii marka caqabadaha ugu waaweyn ka haysta waa xagga taraafiga waan jirin nidaam haddeerto wakhtigaan kula hadlaya waxa weeye waa shantii galabnimo wax hoon baxaya waad aragtaa taraafikna magaalada waa halka gooladda weeye ee ugu weyneed magaalada laascaanood wax taraafigana ma jiro marka caqabado badan ama shil ha ahaato dagaal ha ahaato waxaasoo dhan baa kala kulma dhalinyaro badan ayaa fursad ay u noqotay ha boqol kiiba boqol waa mood meesha ugu ballaadhan dhallinyaradu haddeerto ay ka shaqaysa gobolka sool kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaasi ku eegayay dhallinyarada ka shaqaysa gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajta ee magaalooyinka ka dhex shaqeeya haatanna dhinacii heesaha ayaan soo gaadhnay caasha ay heesta yurub kenya ay ku luuqayso ee gaari ayaan dhegeystayaasha usoo qabanayna
golkii xalaal lagu ukeentaad ma ku imaanin adigaa garnaylyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gallin horaacad ee doogal furangalalac waagiya golkii xalaal lagu ukeentaad ma ku imaanin adigaa garnaylyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u gobbaa tahay gayaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee allow hayna kala goynin gobbaa tahay gayaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee allow hayna kala goynin dabannimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibteed duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday dabannimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan geelka dhiibteed duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurtibayno kacdoon gacanla ku ahaanay marka gacan isiisee dashana ila gardaadsiisay intuu gaagax jiido qalbigu sii golladay caashaa duca gurti baynoo kacdoon gacan la ku aanay markaad gacan isiisee dashana ila gardaadsiisay intuu gaagax jiido qalbigu sii golladay caashaa gobbaa tahay gayaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee alloho hayna kala goynin gobbaa tahay gayaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu codkaasi macaan waxay ahayd yurub geeyo haatanna haddaan ka gudubno dhinacii cayaarahana aadno axmed cali sheekh waa kan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha horyaalada qaaradda yurub ayaa la filayaa in laba toddobaad gudahooda ay si rasmiya uga bilowdaan dalalka qaaraddaasi hase yeeshee waxaa iminka socda ciyaaro saaxiibtinimo oo loogu diyaargaroobayo horyaaladaasi haddii aynu eegno xalay waxaa ciyaaray kooxaha barcelona iyo kooxda lester city ee haysata horyaalka brimer liaga waxaana ciyaartaasi afar gool iyo laba gool ku adkaaday kooxda barcelona kooxda bayer munikh ayaa waxay la kulantay naadiga real madrid waxaana looga adkaaday gool iyo waxba chelseana waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay kooxda ac milan ee dalka talyaaniga naadiga manchester united oo garoonka old trafford ku marsigelisa kooxda everton waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah dhinaca kale macalinka kooxda manchester united hose morinho ayaa waxa uu xaqiijiyey in kooxdiisa ay la soo siixan doonto ugu yaraan hal ciyaaryahan morinho ayaa warkan waxa uu sheegay mar wax laga weydiiyey wararka kooxda la xiriirinaya ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda juventus paul pogba morinho arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaa hubanti ah in ciyaaryahan afraad aan la soo siixan doono waxa uu sheegay in ay haystaan ilaa kow iyo soddonka bishan agosto si ay ciyaartooy cusub kooxda u keenaan waxaase uu sheegay inuu rajaynayo in ciyaaryahanka uu la soo siixan doono uu yimaado kooxda ka hor inta aanu bilaaban horyaalka brimer liaga dalka ingiriiska mar wax laga weydiiyey haddii ciyaaryahankaasi uu yahay paul pogba morino waxa uu yidhi ma jecli inaan ka hadlo ciyaaryahanada kooxaha kale sida aniguba aan u doonaynin in macallimiinta kale ay uga hadlaan ciyaartooydayda dhinaca kale kooxda manchester city ayaa waxa ay soo gebagabaysay saxiixa ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee kooxda balmeris ee dalka brazil gabriel hesus ciyaaryahankani ayaa waxa uu kooxda man city ugu kacay lacag gaaraysa toddoba iyo labaatan milyan oo lacagta baamka dalka ingiriiska ah ciyaaryahankan ayaa la filayaa in uu kooxda balmeris la dhammaysto horyaalka dalka brazil oo ku eg bisha disembar kadibna uu usoo wareego kooxda man city waa ciyaaryahankii labaad oo da'yar ah oo kooxdaasi ku soo biira ayadoo sidoo kale dhowr maalmood ka hor kooxda man city ay la soo wareegtay ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee kooxda shaalka iyo xulka jarmalka loreysen ugu dambayntiina macallinkii hore ee kooxda everton roberto martinez ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka cusub ee kooxda qaranka dalka belgium roberto martinez ayaa waxa uu bedelay macalin mark wilmots oo ka tegay xulka dalka belgium kadib markii ay meel fiican ka gaari waayeen ciyaarihii qaramada qaaradda yurub ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey dalka faransiiska martinez ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in uu kooxda biljamka ka dhigo koox ka wanaagsan sida iminka ay tahay wax uu hore macalin ugu soo noqday kooxaha swansea city wigan iyo kooxda everton ee dalka ingiriiska xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh iyo xubinta cayaaraha intaas aanu ku dhaafno weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o ismaaciil oo gabagabadiina kusii shaqaynaa dhegeystayaashana waxay nooga barteen heese dabacsan oo kala dhicin inaan midba midda kale ka darantahan usoo qabanno marka maalin maalina waxaynu aadnaa xaggii dadkii waaweynaa oo hibanuura iyo khadrad daahir iyo axmed cali cigaal Hayo, iyo hogaankii Xasan Aad- fanka.
dhinacaasaynu aadnaa waa gartay Ma- Xili- maantana dhallinyaradii waa gartay marka waxaan soo qabanayaa fanaanka maxamed biike mid ka mid ah heesihiisa dabacsan ee sida weyn loo jecel yahay
عند الأمان وعيب لو ما هيسه منعي كانت هاي العتيبة أنا عند الأمان وعيب لو ما هيسه منعي كانت هاي العتيبة أنا حرمكم لعيديو عرفي على تمي السيكو بابر بارتيو ولقد ولقد معاسي أمنا منا أمنا حرمكم لعيديو عرفي عرضة تمي السيكوبا بربارتيو ولقيت ولقيت معاصي منا منا منا منا هذا المبع العلسو بدكو كم عروضة عرب كيدو كيدو وانو هذا المبع العلسو dadku kamaadhooda carabkeedu keedu waa nabad ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dowrsan baa tahay muna muna muna muna عيب لقوما حلي كرو عطر قاليات هاي لسات شرفت ليرت هاي عرض دور سن باتاي منا منا منا منا منا منا
heestaas muna ee uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed biike waxay gebagabow tahay idaacadayadii duhurnimo caashe cuudan oo ismaaciil xuseen farjara iyo ayaan sheekh oo dhinaca farsamada ee idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmaynana waxaan kaga teginaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
iyo doon cadceed jiran caawiskii iftiintae awa daranta fiidkii dhulka cidhi filaacil iyo doon cadceed jiran caawiskii iftiintae xaramko laciidiyo عرفي عرضة تمي السيكو بابر بارتيو ولقد ولقد معاصي منا منا منا. حرمكو لعيديو عرفي عرضة تمي السيكو بابر بارتيو ولقد ولقد معاصي منا منا هذا المبع العلسو بدكو معروضة عرب كيدو كيدو وانا هذا المبع العلسو بدكو معروضة عرب كيدو كيدو وانا ceeb laguma heli karo cadrad qaaliyaa tahay cisaad sharafta dheer tahay xurad dhowrsan baa tahay munamuna